Suuqyada lagu iibiyo maacuunta iyo raashinka ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Goobaha ugu muhiimsan ee laga dareemayo mashquulka badan ayaa waxaa ka mid ah Suuqa Farshaxan oo lagu iibiyo maacuunta iyo Suuqa Yoobsan, maadaama bulshada ay bilaabeen inay iibsadaan alaabta iyo raashinka loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa maacuunta ayaa raadiyo Beerula uga warramay siday bulshada u iibsanayaan maacuunta iyo diyaargarowgooda.
bismillaah magacay waa maxamed cabdi xasan waa ku dhowaahay idaacadda beerruura bulshada aad iyo aad ay isku diyaarinayaan ramadaanka si ay ramadaanka u adeegtaan wax walba oo hadda ka dhiman waxay jecel yihiin hadda inay qaataan Waxyaabaha ugu badan ee haatan oo bulshada isku diyaargarinaya maxaa ka mid ah?
alcadaala one iyo two iyo three waxyaalaha laga iibsada waxaa ka mid ah filinjeerada makiinada cabitaanka makiinada hilibka shiida makiinada khudaarta agabyada khasaaladaha oo kulli wixii elektarooniga oo ramadaanka ay dadku u baahan yihiin aaday u iibsadaan waxayna jecel yihiin hadda inay sii iibsadaan si ayagoo ramadaanka oo ay sooman ay u soo bixin walaahi wax hadda torobo oo isbedelo la sheegi kara ma jiro filinjeeradiiyaa xoogaa ee, qiimihiisa hoos u dhaca ka jiraa Een, filinjeero hore oo qaalina way yaalaan isbedelkaas yar ayaa hadda jiro inta kale laakiin bowcooda waa iska sidii awalku u ahaay
Ugu dambeynka ganacsato ahaan, maxaa ka rajaynaysaan bishan barakeysan ee Food nagu soo haysa?
Aa, bishaan barakeysan ilaaha barakeeyey khayrkiisa ilaahay nagu na waafajiyo macaamiishana waxaan jecel nahay bishaan barakeysan aaweed eh, ka alcadaala ahaan inaan aad iyo aad aan u dhaqaalayno qiimo dhimis ballaaranna aan u sameyno hadduu ilaahay ee, isbuuca soo socda waxaa nugu soo foodla bishii barakeysneed ee ramadaan ee, isbuucan ayaan mataqaanaa sidaas darteed isku soo diyaariyey ee, isbuucan waxaan soo diyaarsaday sida raashinka ee, sidoo kaleenta waxyaabihii lagu afuur lahaa ay ka mid tahay timirta ee, sidoo kaleenta ee, waxaan soo diyaarsaday elektroonigii oo loo isticmaali lahaa waxyaabaha afurka iyo waxyaabahaas loo isticmaali lahaa ee, bisha barakeysan ee ramadaan ee, waxay noogu duwan tahay sanadihii eena soo dhaafay waayo bishan waxay kusoo aaday xilli kuleyl ah Ee, sidaas darteed waxaan xilli horeba isku sii diyaarinay inaan mataqaanaa aan soo dhoweyno ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka waxaan leeyahay kuwii mataqaanaa khayrkaas ilaahay oo gaarsiiyo ee dhammayst ilaaha naga dhigo Ee, sidoo kaleenta ee, suuqa wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq fara badan waayo waxaa la isku diyaarinayaa bishii barakeysneed Ee, maalmahana suuqa jaam waayo Ee, soonkan iyo soomamkii hore sidaan usoo sheegay dadku way u kala duwan yihiin Ee, dadka saa'id ay isku diyaarinayaan ma aqaanaan waxa isbedelay Ee, marka waxaan leeyahay ee, bulshada ee, isku sii diyaariyo wixii mataqaanaa loo isticmaali lahay soonka iyo waxyaabahaasna iibsado si aa mataqaanaa hadhow aa markii bisha barakeysneed la gaaro ay idin idinka mashquulin cibaadada iyo waxyaabahaas marka ee, waxaan kula dardaarmi lahaa ee, dadka magaalada beledweyne ku dhaqan inay mataqaanaa iibsadaan ee, waxyaabaha soonka mataqaanaa ee looga baahan yahay qofka ee afuraya inuu iibsado sida timirta Xiliyadan oo kale, waxaa mashquul badan laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo maacuunta iyo raashinka, kuwaasi oo door muhiim ah ka qaato isku diyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan.